أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon in ka badan labaatan askari oo murtadiinah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgallo kala duwan oo deegaan ka tirsan wilaayaadka banaadir ee shabeellada hoose ka dhacay kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ka socda magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya munaasabo lagu daahfurayey farac cusub ee machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka bargaan ee wilaayada islaamiga galgaduud maleeshiyaadka shiicada xuutiyiinta ayaa gantaalo ku garaacay mid ka mid ah magaalooyinka xoogga lagu dejiyey sahyuuniyadda yuhuudda ee dhulka muslimiinta reer falastiin maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga baay ayaa degmada buulufalay ka bilaabay mashruuc lagula dagaalamayo cayayaanka taasoo ay si aad ah u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan degmadaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga boqol iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga gado ayaa dowladdiina ah u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgallo kala gudan oo ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka banaadir ee shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal iyo qarax kala hortageen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday inta u dhexaysa degmada dayniile iyo deegaanka ceelshaale inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka iyo qaraxa murtadiinta looga gubay saddex gaari oo cabdibile ah oo ay jiiteen iyadoo sidoo kale laga dhaawacay afar askari oo murtadiin ah warku wuxuu intaa ku darayaa in khasaaraha nafeed uu intaa ka badan yahay sidoo kale banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kontarool maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin xaafadda dhista degmada daynile ee magaalada muqdisho dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah iyo dhaawaca laba kale howlgalladan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa imaanayay xili maalmo ka hor ciidamada mujaahidiintu howlgal qarax ay ka fuliyeen gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho qaraxaas waxaa lagu burburiyey guri gudaha xerada xalane uu ka degan yahay murtad lagu magacaabo macalin cumar oo ahaa taliyaha ciidanka ilaalada albaabka laga galo xerada xalane murtad macalin cumar ayaa dhaawac culus uu kasoo gaaray qaraxaas xaaladiisana waa mid garaab ah murtadkan ayaa si aada u dhibi jiray shacabka ku dhaqan xaafadaha ka agdhow xerada xalane dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe waxaa tafaasiil dheeraada laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka cadaanlixi ee hoostaga degmada runirgood ee wilaayada shabeellada dhexe dagaalkaasi ayaa khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana inta la xaqiijiyay dagaalkaas lagu dilay shan askari oo murtadiin ah sidoo kalena lagu dhaawacay sideed kale dhanka wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu maanta qarax la beegsadeen askarta kufaarta xabashida itoobiya oo lug ah kuna sii jeeday ceelboorka degmada waajid waxaana jira khasaare xabashida lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka kale wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta degmada qornyooley ee shabeellada hoose howlgalladan khasaaraha kala duwan lagu gaarsiiya cadowga allah ee ka kala dhacay wilayaadka banaadir bakool shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecalodirarka kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga mahadsanida caliyare kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ka socda magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sida uu ku waramayo yaasir maxmed kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurgurte ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka socday magaalada nairobi ee xarunta wadanka kenya maalinnimadii shalay magaalada nairobi waxaa ka qabsoomay shiray ay isugu yimaadeen siyaasiyiin xilal horey usoo qabtay oo ay ka mid ahaayeen saddex murtad oo soo noqday ra-iisul wasaaraha kooxda villa soomaaliya oo kale ah cabdiweli sheekh axmed cabdi faarax shirdoon iyo maxamed xuseen rooble iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ridada murtad maxamed mursal shirkaani ayaa lagu gorfeeyey xaaladda guud iyo jahawareerka siyaasadeed ee xasan sheekh uu geliyey dalka sida bartiisa bulshada uu ku sheegay ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada maxamed xuseen rooble oo ka mid ahaa siyaasiyiintii madashaasi isugu yimid rooblo waxa uu xusay in siyaasiyiintii kulankaasi kasoo qayb gashay ay si wada jir ah hoosta uga xariiqeen in gurguurta iyo maamulkiisaba ay halis ku yihiin dalka islamarkaana wax damqasho ah aanay u hayn dadka iyo dalka soomaaliyeed xubnaha kulanka isugu yimid ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in habdhaqanka kooxda filla soomaaliya uu dhaawac u geysanayo danaha ummadda soomaaliyeed xilli bulshaduna si weyn uga walwalsan tahay ficilada guracan ee xasan gurguurte
mahadsanid yaasir munaasabad guddaha furayey faraha cusub ee machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka bargaan ee wilaayada islaamiga galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkan haya xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday deegaanka bargaan ee hoostaga degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud xafladda waxaa lagu daafurayay macadka qurduba ee deegaanka bargaan xafladdan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee galgaduud tan degmada galhareeri hogaasiyo nuqabada deegaanka dhallinyaro haween iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada ugu horeyn dadkii ka soo qayb galay xafladda furitaanka macadka qurduba waxaa soo dhoweeyey nabadoon ku hadlayay abka nabadoonada deegaanka marti sharafka furaya macadka qurduba ee laga furayo magaaladayna bargaan ama qiryada bargaan laga furayo marti sharafka nooga yimid ayaan soo dhowaynaynaa si aad iyo aad ugu wanaag badan ayaan u soo dhowaynaynaa gobolka galgaduud heer degmo ta heer gobolba walaayada nooga timidna waa soo dhowaynaynaa si aad u wanaag badan ayaan u soo dhowaynaynaa nabadoonka beesha abakar ayaa la hadlay dadka muslimiinta ee ka soo qayb galay xafladdan lagu furayo macadka qurduba wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la baro ilmaha diinka allah meesha belka eel hadda la joogo keliya inuu ku koobnaado maaha baadiyaha dadaa jiro waxaa waaye waxbarashay rabaan hadhow ninka la dhihi jira warni canugaan inaan mar hore keenaa i rooneed shallayaan iyaan la dhihi ilmaha baadiyaha jira habariirtoodaa joogta hooyadoodaa joogta aabbahood adeerkooda jooga bal gabalaa aabbahood jooga ahoo cid kale meesha u joogta hala keeno ciyaalka kuwaan hala qayb galaano war markii hore haddaan ku dari lahaay yaan hadhow la dhihi saasaan leeyahay horta intaas waxaan ku boorihaa waxaa waaye in hadda aan waxu kala harin oo ciyaalku hal mar islahana qaadaan oo shaqada hal mar fuliyaan saasaan leeyahay ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha mursade ayaa goobta ka hadlay wuxuu sheegay kuna booriyey dadka ku dhaqan deegaankaasi in la keeno ilmaha kuwa jooga magaalada keliya aysan noqon in laga soo qaybgalo carruurta miyiga laga keeno ee macadka laga soo qaybgelsho ee reeraha lagu jilo in qof kasta qaraabadeeda canuga la keeno machadka ilmaha lagu dilo machadku buuxsamo yar iyo weynna la barto qaybo dheeriya ayaa jiro dadka waaweyn la baro oo ayaguna maaragtay waxbarashada dadka waaweyn la yidhaah qayb ka mida ay tahay machadka oo aan isleeyahay kolley magaalooyinka waa laga diyaariyey tanna waa laga diyaari doonaa oo gabdhaha reeraha leh iyo kuwa kale iyo wiilasha dhallinyarada in wax la barto waxbarashadu ilmo yaryaraan geysanna ma ahane machadka waxaa la rabaa in qaybo badan wax laga barto loo faa'iideeyo ummadda si guud waana kaga mahad celinaa marka sida wanaagsan oo aad ugu soo qayb gasheen oo aad ugu diyaargarowdeen mid ka mid ah waalidiinta ayaa madasha ka hadlay waxaan leeyahay haddaan nahay waalidiin waxaan diyaar u nahay nafsadaan waa gebnay ee inaana ilmahaya gebin aniga hadda calas juuni ayaa layidhaha sheekhayga waxuu aha sheekh muuse macalin xasan cinte jasaakallaahu khayr isagoo io akhriya kutub layidhaha minhaaj baab u dambeeyo layidhaha baabulixsaar walfawaad ayaan iyanaha guursadaan ilmo dhalay maalinta ilmo kuweygaa ay yidhahdeen abba walxaan kaa raba waxbarasho igu dambaysa ilmahaasu walax ay wax ku bartaan ha kula dadaalaano diinka ilaahay allah subxaanahu wa tacaala ha la caabudo oo alla kale yaan lala wadaajin waxaan diyaar u nahay inaan ku dadaalno waxaa loogu ixsaanfali karaa inaan wax barno aniga haddaan waxaan u malayahaa macadulqurduba markii la ii sheegay shan cunug waa geeyey hadda laba afrood beledkii joogto waa dhigayna baarkeer hadiiraanna diyaaran u ah inay ilmahaygu wax bartaan ayaana igu qaadee inaan afartooda meeshaan isugu keeno ee geelayga oo baaba iyo in ilmuhu baaba'aan haddaan isu fiiriyey waxay alle ku caabudi lahaayeen diinta islaamka ay ku dabakaci lahaayeen haddaan la barin aadan yabaalaa la dhigaa igoo saaka salaa dukan waxaan nugu qaadaa marka inaan ilmahaya wax barno oo naftaaya aan wax barno maanta ugaasaan aana wacdiyahay qaala lahu tacaala qaala rasuulullahi oo nagu wacdiyey wuxuu noo imaan jiraa ugaas asagoo le cada laga taga cara allay leedahay asagoo boqol sameen inta naqaata dhabaha qaadi jira kii la yidhaahdo kanu khasaasow galo tashfac xuddun min xuduudillahi tacaala mugow gala kahara inta ka horraysan ou noo soo qaba noo joogaa kanu boqol geelooba naga mudayahan leeya maanta waxaa jooga odayaasha dhihi jira dilahaye hebel hebel ma la dila haa toban malyan haddaan bac madow lagu guuri wax kale ma le ilmaha malyan lacaga la siiyaa sagaal malyanna waa la qaadaay diinta islaamka looga soo xukuntamaayo maanta waxay joogtaa eh, dadaa waxaa la geeya diinta islaamka waa lasoo xukuma markii lasoo xukuma waxaa la leeyahay boqol halaad mau soo xukuma haa eh, wuxuu raalli ka yahay ilmaha agoonta wuxuu hala siiyo maanta naftayna waxaan u taagannahay inaan diinta islaamka run asaa sunnada ka muuqata iyo salaada ka muuqata iyo iftiin ka muuqataad yaabe bargaan waxaan gardhaa abakaroo dhan de- wa- qof aydan deganin ee cawada maqribka nin soo galay ninkan ba abakar ka koreeya xoog inta xawaalasta lagee lagu toogaa maantana een, yaa muslim ay ku joogaan asaa la kala aqaani waayey masjidka shala subax subax ka horeysa waxaan ku dukanay afar iyo labaatan qofood afar abakar ka eh labaatanka kale dad mujaahid oo diinta islaamka u yimid ay ahaayeen marka waxaan rabnaa marka in dadka dhan ou noqdo almu'minuuna ikhwa almuslimu ikhwa qof walboo mu'mina in qofta kale oo walaalkeed waaliga wilaayada islaamiga galguduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa ku dhawaaqay qoritaanka macadka iyo maamulaha maamuli doona macadka qurduba ee deegaanka bergaan aan dardaarmaayo waxa waaye ee qurduba waa laga hadlay waa macaahid ama waxbarasho kulmiso daraasaadka islaamiga ah oo funuuntii kala gedisan caqiide hadday tahay qur-aankii tafsiirkiis hadduu yahay siiradii nabiga sala allahu alayhi wasalam hadday tahay xadiidkii nabiga sala allahu alayhi wasalam adkaartii ee fiqhigii intaasi waa la akhrin waa la daraasaynayaa bani aadamka cilmiga kale u baahan yahay cilmiga tajribiga la yidhaahdo oo ama dadka ay u yaqaanaan cilmiga maadiga ah waa loo baahan yahay xisaabaadka yaa ka mid ah ee juqraafiyadii yaa ka mid ah horta ay kulmisay waxbarasho shaamil ah oo maaragtay qofka ka soo baxay qof xalaqini yahay nadaamini yahay insha allahu tacaala in laga faa'iidaysto gaar ahaan reer bergaan maamulaha macahadkan faraha tobanaad ah maaragtay bergaan ninka maamulaayo waa walaalka ah, la yidhaahdo maalin cubeed maxamed cali ayaa mudiir ka ah maamulo ka ah ee maanta oo taariikhda ay tahay saddex iyo toban besha dulqacda kun afar boqol afartii lix marka insha allahu tacaala macahadkiin waa noo furan yahay dadka deegaanka bergaan ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka macadka qurduba ee deegaanka bergaan mahadsanid cabdiraxiin maleeshiyaadka shiicada xuutiyiinta ayaa gantaalo ku garaacay mid ka mid ah magaalooyinka xoogga lagu dejiyey sayuuniyadda yuhuudda ee dhulka muslimiinta falastiin tafaasiisha warkan waxaa eegaya marwaan maxmed kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa weerar culus oo gantaalo loo adeegsaday waxay ku qaaday garoonka diyaaradaha ugu weyn ee yuhuudda xooga ku haysata ee bengoriyona garoonka ayaana ku yaala duleedka magaalada talaabiiba weerarka gantaalada ay xuutiyiintu ku qaadeen garoonka diyaaradaha bengoriyona ayaa sababay in lagu kala carro garoonka lana xiro waxaana la weeciyey diyaarado la sheegay in garoonka ka soo degi lahaayeen xilliga weerarku socday shalay ay yahay sidaan oo kale markii kooxda xuutiyiintu weerar sidan oo kale ah ay ku qaaday isla garoonka bengoriyona xuutiyiinta yemen ayaa marar badan horey u soo saaray digniino la xiriiray in garoonkaasi xiran yahay iyagoona uga digay diyaaradaha caalamiga ah in garoonkaasi adeegsadaan maadaama saacad kasta ay kooxda weerar ku qaadi karto yuhuudda ayaana awoodin in weerar toos ah ku qaado xuutiyiinta yemen iyagoo aan taageero ka helinin maraykanka oo dhowaan heshiis xabasjoojin ah la gaaray xuutiyiinta waad mahadsantahay marwaan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga baay ayaa degmada bulafulay ee wilaayadaasi ka bilaabay mashruuc lagula dagaalamayo cayayaanka taasoo si aad ay u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan degmadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya bashiir muxidiin abu ayman ogeysiis mayadoo ogeysiyaanaya dadka ku nool degmada buulafullaay gaar ahaan xaafadda cusmaan iyo cumar eraabtungdhamay lahabuufiya xaafadda cusmaana lahabuufiy waa mashruuc lagula dagaalamayo cayayaanka kaasoo u istaagay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay oo kaashanaya maamulka islaamiga ah ee degmada boolofulay iyagoona mashruuc buufina ka bilaabay xaafadaha degmadan may weelasaanaa hal diyaar garoowey langala lanke edes oo hadda dhamman oo jikiyaalkii walaagi alaabtay hal iska dalaftiro meel hal dharaariyey lan walba macuuntiis raashuunka dharka meel nadiife hal dhikoy hawshan waxaa fulinaya rag u diyaarsan islamarkaana wata dhar isku nooc ah iyo qalabkii buufinta oo dhammaystiran ugu horeyn mid ka mid ah howlwadeennada mashruucan ayaa ka warbixiyey qaabka uu ku bilowday iyo ahdaaftiisa maanta waxaan rabnaa inaan bilowno mashruuca la dagaalanka cayayaanka xasharaadka dadka dhibo ayaan bilaabaynaa haddii aad yidhaahdo taas oo kow ay ka tahay kaneecadu mashruucaas insha allahu waxaa fulin doono maktabka caafimaadka gaar ahaan qaybtiisa faydhoorka ee dadkan aad u jeediin eh, insha allah uu ka koobnaan doono ugu yaraan adi- ilaa iyo saddex iyo toban kooxood oo ka kooban maanta waxay ka bilaabi doonaan shaqadaas qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada buulafulay oo ah manqarka walaayada islaamiga ah ee baay xaafadaha ka xigana insha allahu maalmaha xigo ayaa hooshooda la geli doonaa maanta waxaa laga bilaabi doonaa haddii ala yidhaahdo xaafadda la yidhaahdo cusmaan iyo xaafadda cumar oo si wadajir ah looga shaqo looga qaban doono shaqaalahan aad u jeediin oo ku qalabaysan haamaha iyo qalabka sunta la isaga difaaco oo waxay diyaar u yihiin in howsha iyada bilaabaan dhanka kale waxaan makarafoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex qaadnay qaar ka mid ah qoysaska guryahooda laga sameeyey howsha buufinta oo ay si xirfadaysan uga horgelayeen xubno si wanaagsan loo soo diyaariyey kuwaasoo idqaaninayay howsha loo igmaday oo ah barnaamij bulsho oo sare loogu qaadayo badqabka dadka iyo deegaanka bismillaah waxaanu yimid dhowr beri ka hor walaayadii oon sigdigtaay xaafadda cusmaan anoo dekan oo iyana sigdigtaay kanaacada hal falo hal nadiifiyo wasaqdi macnaha shitita halaglaahiy iyo qashamaanta waxaa waaye udurrisag dhaladeen kanaacadaasag dhalata marka intaasaa legdigshara saaka waxadan suunteere reg qalabaysan oo wedadin haaman unun diyaar baa aheen saddex beri ka hor baa nunu digi guryaashii oo maaragnaen saaka alasayba haafadda alaabta lagbihiy oo bannaanka alaabta taallaay iyaa nuulyibid wal buufiy alxamdulilaahi kanaacadii sanadkii horon sidaa nunu buufiy waaba dhararsaneen in maaragnaen haddana kanaacadii nulku buufiyay bismillaah waa deganaa xaafadda cumar dadkoonayto oo lambuufiyay oo buufinta yaa ka mid ena eediona eeda aan ka faraxsana maasha allah dadkaasay shaqo wanaagsananeen qobodeen waxyaalahan noo buufimayba ka mid ee dhilmaanyada baranbarada kadalaanka waxyaalaha un eed dhibanka qabniya ka mid ata maasha allah mayba ka odsaane dadkaasay shaqadaasay wadaan in iyo markasta haneenka nagnagaan jazaakum allaahu khayran anoo magaaga iidan abdilaahi fow ah xaafadda may deginaa cumar walaayada islaamka ninkooyan oo buufin ninka koyti dhowr badan oo ninkooyan gaar ahaan faydhoorkae si gaar ahaan boqolkiiba sagaashan intay tookiyal nin buufi laakiin buufinta oo shashal e manaha sunto hoob iyo naftiya kafiiflakuweela anu walma buufiyaas hoob laku culusayan eed eed oo lanka meersaday alxamdulilah eed anka meersanay hata kor nin buufi hamiin hataa sinyeerma teegidaana marlamaadal haninkanagi geeka ninkooyan talaadad ee ninkooyan eedal ninka buufi si wanaagsan sharaflehal ninka buufi gaar ahaan aan horta minkay gaas ahaan aan meelinka buufe sidii muslimiin dhan linka buufe oo kale linka buufe maasha allah hatan wal oo dhalmaanyo een macran cayayaan kasta walow diriga walow barabarada walow macnaha bahalad yar oo yon oo macnaha dhiig in lahayna dhulgal eraayaan wal kasta ka dhammaadeen maasha allah barnaamijkan muhiimka iyo waxqabadkan lagula tacaalayo cayayaanka oo ay ugu saamaynta badan tahay kaneecada ma ahan kii ugu horeeyey ee lagula tacaalayo raadadka iyo dhibaatooyinkii ka dhashay roobabka xilliga guga ee laga sameeyo degmada boolofulaay balse waxaa mashruucan ka horeeyey wacyigelin dadka loogu baaqay inay iska suudiyaan wasaqda iskana nadiifiyaan wax kasta oo deegaanka u horseedi kara inay ka dhashaan cayayaanka waad mahadsantahay abu ayman kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bokool iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostega degmada xudur ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cabdiqaani maxmed dowladan oo socotay muddo sagaal cisho ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen lixdan xubnood oo ka kooban culimaa udiin iyo waxgaradka beesha leysan ee degta wilaayada bakool ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayadaasi dowlada oo ay soo qabanqaabisay wilaayada bakool waxay muddada ay socotay odayaashu ku qaateen culuum kala duwan oo sharci ah iyagoona mujaahidiinta kaga mahadceliyey juhdiga ballaaran ee la geliyey harakadii imaamshe amiirshe xafidahullaahu abu ubeyde anka mahadsanye dowrada lanka korha ku diray xarakada guud korhaneenku dirtiyo haayan xafidahumullahu kullijows iyoonay makaatiibtiis welibaalrow ilaahay xifdiya sheekhi abu cabduraxmaan sheekh cuthmaan usuna walaayadii dacwadii si guud ah ningeysiyey si khaasa si bacdle ah oo naaskas bariyor si lixdun qof dadkii oo mujaahidiinta furunta iyo thuquurta ninka jaran yaanka mahadsan hoolla dadki gees kasta oo mujaahidiinta hoollo ku haayan dhufayse ka baryo haayan gaalada la xisaabtameno dhufayse si roor ay ku kubiyan mise kankale dhufayse ka reeben yowaa ilaahay xifdiyaa ya ka mahadsan gees kasta oo hata wilaayaadkayo ku kajaran dhufayse ku kajaran anti geesite noo rogan lamba dhigan langa dhoobkan ka jara langa dhufeysnen ka jara yada laka barya galohay amaare lamba habartono ku guursudu fadii lamba onugonu ku wedada fadishin kunlugontisan hirinyi ilaahay fadlijay dadka ilaahay noo ka reebo haayo alxamdulilah yo ka mahadsana xafidahumullahu ka mahadsanyin hoolum maylarey bootunglibey maylarey kudaadasha dhimam islaamku isuba guulaysadii bootun halin tolayn dhima ilaahay garabkaan higala kitaabka maha ka dhimani ilaahay niis ashar alxamdulilaahi tani arkiisin ha nolomoqonaytan weliba hatana weliba amaasinka bakiila harakadu unana gali yaanta kaalani allaka mahasan marka madi anan taka reebada hooba ilaahay ara waaga mayla reey fiigantoa kuhirti maana ay ka sarnay maana ay kiisahanay jahaadkun lukuyaaba shan qof leha bilawta hatanta roog guulanti kitaabka alxamdulilahi kalaati alayka weer waa bilaahi towfiiq waan ku bahay waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo xafladdaa soo xiray ayaa si adah ula dardaarmay odayaasha iyo culimmada beesha isagoona faray in cilmiga ay faa'iideen iyo sidoo kale waxyaabihii lagu ballamay ay gaarsiiyaan bulshaweynta beesha marka maylan baahanyaa in mana laan horaadiisan lasinka ogaayo laan horaadnimadii lasinka ogaayo in reed lahan ku marna insha allahu tacaala ogaada kitaabkan waa ilaahay subxaana wa taala ummadka ka shar saare ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakharin dadna ilaahay kitaabkan waa sharaftiyo koranka gaade ilaahay ka cizeeye dadna may waa kitaabkan yo ku gaabiyaan dartiya waa ilaahay indulaaye marka may ballanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kaalintiitin dowradu markii lakubahu waxyaabaha unu ka ballagnay jihaadkaasa kumid hay may kumid ah waxyaabaha unu ka ballagnay addacwatu ilallahi mayne culamaauddiinka iyo ganacsatada inta markii lakutaba in gabaa'ilkii la jamciyo jufu jufu dowrulankaga wada oo gob kastaba ama samadoon kasta dad shay maanaa usa jamciyo dowrulankaga wada duruuslan akhri umata jahligil ku saarmaa walaa ka ballagnay ballang maa khiyaare jihaadkan anti un mana tabartan ee naf iyo maal in una kabiina diyaar maa jazaakum allahu khayra jazaa arrintaas una ka ballangni may ambaahantaa dadki reed noo jari in la deersiyo fadaas marka may waa waajibka isnga qaadan waana ballanga ka galnay ogaytan ballantan nabadoonadu dhammaan may la rahay surman culamaaudiinkaa surman ganacsadiisaas oo kale walaa una ka ballangni may haytan kitaabka allah subxaanahu wa tacaala in lan gargaaro garab lagnagado hiil lagnagada mayne jazaakum allahu khayra jazaa wilaayada bakool ayaa sare u qaaday kulamada muhiimka ah iyo dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee bakool waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo ayaa dowladdiin ah u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaasi warbixinta warkan waxaa haya casaam carafaat waxay ahayd dowro sharci oo socotay muddo toddoba maalin ah taas oo loo soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga ee gedo intay socotay dowrada noqon kararsiga uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ee deegaanka tuulo barwaaqo ayay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah ganacsatadii dowrada soo dhammaysatay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxayna ka warbixiyeen aqoonta ay korarsadeen muddaday duruusta ay qaadanayeen iyagoona dhanka kala codsaday in loo soo celceliyo dowraadkan caynkan oo kale ah awalan allah subxaana watacaala baa maad iska leh noo suurageliyey muddo toddoba beri ah ay dowro looga socoto deegaanka tuula barwaaqo ee degmada garbaarey dowladaas oo uu noo qabtay maktab dacwa dowladaas waxaan ku qaadanay kitaab la yidhaahdo maa yatamayazu bihi lmuslimu can ilmushrik qofka muslimka ah waxyaalaha uu uga soocan yahay kitaabkaasoo taaliifkiisa uu lahaa sheekh maxamed bin cabdiwahaab aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay waxyaalaha aan ku baranayna waxaa ka mid ah masaa'il arbac wa qawaacidu arbac yatamayazu bihina almuslimu min almushrik masaa'il afar ah iyo qawaacid afar ah oo muslimku uu uga soocan yahay mushrika haddaan nahay ganacsatada deegaanka tuula burwaaqo waxaanan ka codsanaynaa maktab dacwa in dowraadka noocan oo kale ah naloo soo celceliyo oo waxa weeyaan naloo wado tuulo barwaaqo eena lagu soo xiro dowlo socotay muddo toddoba beri ah ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala uma waxaa mahad iskale xarakatu shabaab almujaahidiin heer gobol heer degmo oon codsanayaa in lagu soo celceliyo dowlaadkan oo kale indhaha ayaa noo kala qaadnay annaga haddaan nahay ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo alxamdulilah aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa dowlooyinkan oo kale maktabu dacwa oo mar walba u taagan arrimahan inuu hadeelinayo naga haqabtiro marka ilaahay subxaana watacaala ha idin xifdiyo meel kastoo joogtaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dowladda islaamiga ah ee bariga africa haddaan nahay ganacsatada waxaanu ka faa'iidnay cilmi waxaanu ka faa'iidnay amni iyo dhaqaale iyo waxbarasho iyo wax walba oo maaragtay qof muslima uu heli lahaa oo ilaahay ugu xamdin lahaa baan ka faa'iidnay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maktaba dacwa qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa sidan oo kale uga faa'iidaysta dowraadka sharciga ah ay qabanayaan maamulada islaamiga taas oo ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu